warbixin ay dhowaan si wadajir ah u soo saareen hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in qiimeyn cusub oo ku saabsan haqabeelka cuntada ee soomaaliya ay tilmaamayso in dad gaaraya afar milyan iyo afar boqol oo kun oo qof ay wajihi karaan dhibaato cunno yari oo aad u daran inta u dhexaysa bilaha abril ilaa iyo juun ee sanadkan laba kun shan iyo labaatanka saadaashan ayaa tibaaxaysa in abaar daran roobka oo aan sidaasi u di'in xilli roobaadka sicirka raashinka oo cirka galay iyo colaado ka socda qeybo ka mid ah dalka ay xaaladda haqabeelka cuntada kaga sii dartay iyadoo xoolo dhaqatada iyo dadka miyiga ku nool ay yihiin kuwa ugu daran haddaba xaaladda abaaraha soomaaliya halka ay dhibaatada gaarsiisan tahay iyo arrimo kale ayay falastiin axmed iimaan ka wareysatay guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle falastiin waa mahadsan tahay dabcan ma qarsano dariirtii lasoo dhaafay roobka di'irahay ma di'in dabcan hadda waxaa lagu jiraa abaar oo xilli abaareed ayaa lagu jiraa predictionka gune ma fiicno xilligii horene dabcan waad ogtahayo ilniiro baaha la yidhaah oo runtii fatahaad weyn oo biyaha dhulka qaaday ayaa jiray marka soomaaliya macnaha marnaba ma fadhiisan mar aay mataqaanaa ay fatahaadu ay qaatay iyo labadii xilli ama xilligan hadda lagu jiro iyo xilligii ka horreeyo abaara ayaan isku darsoona marka xaaladda soomaaliya runtii saasay u dhexaysaa walaal marka dhulka ugu badan ee abaaraha la dhici karta inay ka dhacaan ama cunoyaradu ay ka jirto waa kuwe
walaal dabcan dalka soomaaliya culeys badan ayaa ka jiro oo runtii abaarahan iyo amni darradu ay runtii ay ula sii dheer tahay oo dabcan arrimaha climatka iyo iyo xaaladaha jiraahi ay ugu sii darsoontay amni darradu laakiin guud ahaan dalka soomaaliya abaartu way ka jirtaa laakiin dabcan gobollada qaarkood way sii kala daran yihiin haba ugu daraato gobollada mudug runtii baay iyo bokool gobolka gedo qeybo kamida gobolka hiiraan iyo iyo shabeellada dhexe dabcan meelo noocaasna way jiraan barakacyaasha runtii oo magaalooyinka muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn sidii kismaayo iyo ku nool oo runtii iyaguna xaaladooda runtii ay sii lidato dabcan waxaana haddana ugu sii darsoontay waad og tahay oo dalkani wuxuu ku dhaqnaa muddo dheer oo ku tiirsanaa arrimaha gargaarka dowladda maraykanka oo runtii aheeday dolarka ugu weyne biyaha runtii gargaaradii ay bixi jirtay qaybo badan oo kamid ah arrimaha arrimaha humanitarian ku saabsan way jareen marka saameyn intee la-eg ayay soomaaliya ku yeelan kartaa gargaarkaasi leedaka jira inteebuu marka hore horta la ekaa doorka maraykanka gargaarka bini-aadanimada markaan fiirino wallahi doorka maraykanku door aada u weyn u ahaa dabcan hadday naqoto arrimaha gargaarka oo iyo kaalmeynta dowladda maraykanka waxay marsiin jirtay hay-adaha oo gargaarka dabcan dowladda soomaaliya gacanteeda kuma soo riri jirin oo hay-adaha u n k iyo n g o yada ayay marsiin jirtay laakiin gargaar u dhigmo boqol kiiba konton iyo afar ayaa arrimaha humanitarianka u bixi jirta marka guud ahaan loo fiiriyo marka dabcan gargaar weyn u ahaa waxa ay bixin jirtay dhinacaas
haddii gargaarkaas hadda aanu jirin sidee bay u saameynayaa soomaalida
walaalay dabcan annagu hadda dee predictionku xaaladda hadda jirtaa runtii aaday culus tahay dabcan marka horena way cusleeday haddana way kasii cosaanaysaa meelaha qaarkood colaaduhu way sii zaa'ideen abaartiina way sii adag tahay laakiin waxaad ka xisaabtantaa walaalay sanadkii twenty twenty two iyo twenty twenty one abaarihii jiray hay-addii u s two runtii door weyn ayay ka qaadatay taasoo runtii ilaahay amarkiisa laga badbaaday inay majaaca dalkan ka dilaacdo marka saameyn runtii ballaaran ay yeelan kartaa laakiin dee dabcan waxaanun ilaahay ka rajeynaynaa inuu ilaahay noo sakhiro walaal
dhowaan waxaad raashin iyo macaaw gargaar aad u qaadeen deegaano kamida gobolka shabeellaha dhexe oo dagaalla ay ka dhaceen waa sidee xaaladda bini-aadannimo ee deegaanadaasi oo dabcan aada hadda ku sugan tahay falastiin dabcan arrintaasi runtii arrin ummadda soomaaliyeed niman cadow ah oo runtii argagixiso ah ayaa dhibaato weyn ku hayo iyadoo marka horanto la daanadhaciisay ayay dagaallo xoogan ku soo qaadeen magaalooyinka ceel cali axmed iyo alcowtar iyo eriyadaas oo gobolka shabeella dhexe iyo meesha iska galaan gobolka mudug dabcan waa waxaa ku barakacay ama eriyadaas gobolka shabeella dhexe iyo gobolada ama hirshabeelle iyo iska galaan galmudug waxaa ku barakacay ilaa iyo shan iyo toban kun oo qoys dad ka badan marka dabcan gargaar ayaan ayaan ayaan ayaan ayaan u dirnay waana waana ku dhownahay inaan dabcan dadkii la gaarno laakiin dabcan weli way socotaa dagaaladu meelo badanna way ka socdaan
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle oo u warramayay wariyaha v o e da falastiin axmed iimaan